bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wcala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawu uu ka bilaabmayaa bilowga suuratu aali cimraan waxaanu ku joogaa aayadda sagaal iyo labaatanaad haadihi suura waa madaniyat bilijmaac kelimaadkeedu waa saddex kun afar boqol iyo lixdan kelmadood xuruufteeduna waa afar iyo toban kun shan boqol iyo labaatan iyo shan aayaadkeeduna waa laba boqol bilowga suuraddan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ihbaatu ana alqur'aana waltawraata walinjiila munazalatun min cindi illaahi subxaanah waxaa lagu sugay bilowga suuradda in kitaabka qur'aanka ah iyo towraad iyo injiil dhammaantood xagga alle in laga soo dejiyo oo min allaahi ay yihiin nazla calayka alkitaaba bilxaqi musadiqa lima bayna yadayhi wa anzala altawraata walinjiil waxaa kaloo aayaadkan ku sugan min dalaa'ili qudrati illaahi wa cadiimi khalqihi wa towxiidihi subxaanah dalaa-isha iyo aayaadka waaweyn ee tilmaamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo inuu rabbi subxaanahu wa tacaala wax walba isagu awoodo oo uu yahay waaxidun laa shariika lah ina allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi lsamaa huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim awoodda iyo qudradiisa waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu doono idinku suuraynayo raximka iyo ilmogaleennada hooyaha hooyada ee ilaahay uu addoommada ku abuurayo raximkaa dhexdiisa ayaa siduu doono uu kuugu qaabaynayaa cidduu doonana uu kuu ekaysiinayaa fii ayi suuratin maa shaaa rakabak waxaa kaloo aayaadkan ku sugan inqisaamu alqur'aani ilaa muxkamin wa mutashaabih wa inqisaamu nnaasi fii haada in qur'aanku u qaybsamo muxkam iyo mutashaabih dadkuna arrinkaa ay ku qaybsamayaan huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaatun huna ummu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaddaas in qur'aanka munasalka ah ee allahu kusoo dul dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kitaabka munasalka ah aayaadkiisu inay u qaybsamayaan muxkamaad iyo mutashaabihaad waxaana alla uu tilmaamay aayaadka asalka iyo gundhigiya asaaska u ah qur-aanku inay yihiin kuwa muxkamaadka ah waana kuwa ugu badan waxaase la tilmaamay kuwo kale oo mutashaabihaad ah inay jiraan maxay yihiin muxkamaadku maxayse yihiin mutashaabihaadku macaani fara badan baa lagu tilmaamay waxaase ugu mudan oo ugu muhiimsan in la yidhaahdo almuxkamaat waa aldaahiratu adalaala albayinatu almacnaa alatii laa taxtamilu ilaa macnan waaxida kaayaati alaxkaam walxalaal walxaraam walxuduud walatii laa naskha fiiha wahiya mucdamu alqur'aani wa aslu aayaatih muxkamaadku waxa weeyi waa aayaadka dalaaladooda iyo waxay tusinayaan iyo macnahooda u muuqdo oo waadix cad u yahay oo macno waadixa mooye wax kale aan ixtimaalin sida aayaadkii axkaamta xalaasha iyo xaaraanta iyo xuduudda iyo waxyaabaha la midka ah waana kuwa aan la nasakhin waana qur-aanka iyo aayaadku siday u badan yihiin waana asalka qur-aanka waana kuwa marjica u ah ee axkaamta layskula soo noqonayo muxkamaadku mutashaabihaadkana waxaa lagu macneeyey taa cagsigeed waana aayaadka macaanidoodu aanay aada u muuqan ee ay isku eg eg tahay walatii taxtamilu macaanin kasiira laa yacrifuhaa ila araasikuun waa kuwa macaani fara badan ay ku suurtagal tahay oo la kala jiidan karo oo culimmada raasikhiinta mooye cid kale aanay garanayn haddaba muxkamaadka iyo mutashaabihaadka dadkii waa ku qaybsamayaan oo mu'miniinta dhabta ah muxkamaadka cadcadna waa ku camal falayaan oo waa ku toosan yihiin mutashaabihaadka isku eg egna waa rumaynayaan oo ku fidnoobi maayaan kana hor iman maayaane sideeday u qaadanayaan laakiin kuwa leexsan ee ahlulfitan intay isaga tagaan muxkamaadka cadcad ee waadixaadka ah een caad saareen kuwa intay ka baydhaan ayaa waxay doonayaan inay dadka ku fitneeyaan aayaadka macnahoodu aanu aada u muuqan ee la kala jiidan karo ee macno xaqa iyo macno baadilaba loola kici karo kuwaasaa intay ku dhagaan dadka ay ku luminayaan oo ku leex- ku leexsanayaan tashaabuha waxa uu u qaybsamayaa tashaabuh mutlaq iyo tashaabuh nisbi yacni aayaad tashaabahoodu uu yahay mutashaabih mutlaq oo kulli ah oo macnahooda cidina aanay garan karin weeyaan tashaabuha mutlaqa ama kulliga ah kuwaasi waa kuwa alla uu ku tilmaamay wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah ilaahay mooye tafsiirkooda cid og oo garan kartaa ma jirto waa sida xaqaa'iqa asmaada iyo sifaadka alle oo laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu sifaadka alle xaqiiqadooda alle mooye cid garan kartaa ma jirto macaanidoodun baynu sugannaa kayfiyaadkoodana allaynu u bandhiganaa oo og marka waa tashaabuh kulli ama mutlaq oo axad ogi ma jiro sida saacadda qiyaame xilliga ay dhacayso xilliga ay soo baxayaan ya'juuj iyo ma'juuj iyo ciise iyo dajaal sidoo kale alxuruufu almuqataca xuruuftaa googo-an ee awaa'ilka suwarka bilowgooda dhaca wayna ka mar walaynu soo marran idhaahna allaahu aclamu bimuraadih waa min atashaabuhi alkulli aw almutlaq oo laa yaclamuhu ila allah marka tashaabuha kulliga ah marka lagu macneeyo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allaahu in lagu joogsadaa waa waqfi laazima waalraasikhuuna fi lcilmina waa jumlo cusub oo la bilaabanayo oo markaa waxay noqonaysaa waalraasikhuuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku raasukhayna yaquuluuna aamanaa bih waxay odhanayaan rumaynay kullu min cindi rabbina tashaabuha kale waxaa la yidhaha waa atashaabuhu nisbi waa tashaabuh yacni dadka qaar marka loo eego ka qarsoon qaarna u qeexan oo u muuqdo oo ay garanayaan tashaabuha nisbiga ah waa aayaadka macaani ay ku soo aroorto kala duwan laakiin culimmada raasikhiintu tafsiirkooda ay yaqaanaan markaana ila allaahu lagu joogsan maayee waalraasikhuuna waa lagu cadfayaa oo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allaahu waalraasikhuuna waa mactuuf calaa lafdi aljalaala macnuhuna wuxuu noqonayaa aayaadkan mutashaabiha ee tashaabahoodu aanu mutlaqa ahayn ee nisbiga uu yahay tafsiirkooda ma yaqaano garan maayo oo ma oga ilaahay mooyaane iyo kuwa cilmiga ku xididaystay oo macnaha allah unbaa garanaya iyo culimada raasikhiinta ah markaa kaasi waa ka la yidhaha tashaabuh nisbi oo waa mutashaabih binisbati ilaa bacdi annaas oo dadka qaarkood waa ka qarsoon yihiin laakiin culimmada raasikhiintu waa garanayaan culimmadu waxay yidhaahdaan qur'aanku waa muxkamun kulluhu biictibaar si marka loo eego waa wada muxkam kulligii oo allah waxa uu yidhi kitaabun uxkimat aayaatuhu huma fusilat min ladun xakiimin khabiir qur-aanku waa kitaab aayaadkiisaoo dhan la sugay oo la idqaaniyo goldoloolo iyo khalal iyo nuqsaan midna aan lahayn dabeed la bayaamiye oo macaanidiisa la kala dhigdhigay oo ilaa xikmad badan oo ogaal badan agtiisa laga soo caddeeyey shaahidku markaa waxa weeye uxkimat aayaatuhu waa aayaadkiisaoo dhan ee ma aha barhkood marka waxaa looga jeedaa qur-aanka marka la eego balaaqadiisa iyo alfaaddiisa iyo macaanidiisa xikmadda weyn ee ku jirta iyo icjaaska qur-aanka ku jira qur-aanku dhammaantii aayaadkiisu waa kuwo la idqaaniyey oo la sugay oo meelna iin iyo goldaloole aanay ka soo geli karin haba yaraatee marka bi haada alictibaar marka loo eego kulluhu muxkam waa la idqaaniyo waa la sugay oo khalal meelna kama soo geli karo wa biictibaarin aakhar kulluhu mutashaabih si kale marka loo eegana qur-aanku dhammaantii waa mutashaabih oo ilaahay waxau yihi allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabiha ilaahay waxa uu soo dejiyey war lagu hadlo ka ugu wanaagga iyo quruxda badan kitaaban mutashaabihan wuxuu soo dejiyey kitaab isku eg eg ay yushbihu bacduhu bacda marka marka laga eego xagga in aayaadkiisu ay isu markhaati kacayaan oy isrumaynayaan oonay iska hor imanayn oo wax isburinaya aanay ku jirin xaggaa marka laga eegana kulluhu mutashaabih oo yushbihu bacduhu bacdan wa yashhadu bacduhu libacd marka labadaa ictibaar marka loo eego qur-aanku kulligii waa muxkam oo wax khalal iyo goldoloolo ma leh qur-aanku kulligii waa wada mutashaabih oo kulligii waa isku markhaati kacayaa oo isburin maayo iskana hor iman maayo walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira kaasi markaa waa ictibaarka marka loo eega caamka ah oo waa tashaabuh caama iyo ixkaam caam ah kan laakiin ay ku kala qaybsan yihiin waa ku khaasahoo waa xagga macaanida aayaadku siday u muuqdaan iyo ixtimaalaadka ku soo arooraya marka laga eego dhinacaah ayaa intiisa badanna waa muxkamaad macaanidoodu cadcaddahoon caad saarayn waxaana ka mid a in iyo aayaad iyagu macaanidoodu aanay aada u muuqan oo ay isku eg eg tahay oo ixtimaalaad badani ku soo aroorayaan oo dadka qaarkood ay ku fidnoobayaan baa ka mid ah marka ictibaaraadka kala duwan ayaa ixkaamka iyo tashaabuha loo kala eegayaa waxaa kaloo ka mid a macaanida aayaadkan qur'aanku iyo mawduucaadka ay tilmaameen iltijaau lmu'miniina alraasikhiina fi lcilmi ila allah mu'miniinta cilmiga ku raasukhay ee waxa weeyaan ku sugnaaday ee ku talax tegay inay ilaahay xaggiisa u iilanayaan iyagoo baryaya oo isu dhuldhigaya oo rabbigood waxa weeyaan isu dhuldhigaya oo ducaysanaya oo rabbanaa laa tusig quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab rabbanaa inaka jaamicu nnaasi liyowmin laa rayba fiihi ina allaha laa yukhlifu almiicaad waa tadaruc iyo ducaa ay rabbigood rubuubiyada ku baryayaan ducada ambiyaduna waxay u badan tahay macnaha rubuubiyada inay ilaahay ku baryayaan oo rabbanaa in badan bay qur-aanka kusoo noqnoqotaa macno gaar ah iyo dhadhan gaar ah ayaanay leedahay addoonku rabbigii markuu rubuubiyada ku baryo ee uu wax ku weydiisto waxaa kaloo allah uu ku tilmaamay aayaadka caaqibatu lkaafiriin kuwa gaalada ah cidhib xumada iyo cadaabkay la kulmi doonaan ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a wa ulaa'ika hum waquudu nnaar ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo ka mid ah macaaniday aayaadkani ka warrameen tacaluqu waguruuru nnaas bishahawaat wa anwaacu shahawaati dunyawiya dadku siday ugu dagmayaan dhaldhalaalka adduunyo ee ay ugu lugo-an yihiin iyo dhaldhalaalka adduunyo iyo shahawaadka macmacaanka adduunyo waxyaabahay u qeybsan yihiin oo wax la cuno iyo wax la xidho iyo wax la ysku qurxiyo yacnii intaba yeelanaya iyo ubad iyo awlaadba zuyina linnaasi xubu shahawaati min alnisa'i walbaniina walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi walfidati walkhayli almusawamati walancaami walxarf kadib ilaahay waxa uu tilmaamay meesha muhiimka khayrka badan ee mudan in loo tartamo o loo diyaargaroobaa inay tahay jannada qul unabi'ukum bikhayrin min dalikum liladiina itaqow cinda rabbihim jannaat kadib allah wuxuu tilmaamay waxdaaniyat allah wa waxdaaniyatu diin illah wa iqaamatu alxujati cala alkaafiriin midnimada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yahay waaxidun laa shariika lah iyo midnimada diinta islaamka iyo keligeed inay xaq tahay iyo xujada gaalada lagu oogay shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim ina addiina cinda allahi alislaam wma اkhtalafa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi ma jaءahum اlcilmu bagya baynahum wman yakfur biaayaati اllahi faina allaha sariicu اlxisaab waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay nimanka ahlu kitaabka ah dhaqan xumadooda iyo goodiga usoo arooray iyo sida ay canaadka iyo madaxadayga ugala hor imanayaan kutubtii lagu soo dejiyey alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yudcawna ila kitaabi illahi liyaxkuma baynahum huma yatawallaa fariiqu minhum wahum mucriduun dalika biannahum qaaluu lan tamasana annaaru ila ayaama macduudaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay annahu ana almulka kulahu lilahi subxaanah wa annahu calaa kuli shayin qadiir in mulki oo dhan alla iska leeyahay wax walbana uu awoodo isaguna uu yahay ka ku tasarufaya ee addoommadiisa u talinaya ee siduu doono ku samaynaya kuu doono dullaynaya kuu doono darajaynaya kuu doono waxa weeyaan mulkiga siinaya kuu doonana ka siibaya maadaama isagu uu leeyahay isagaa u tashanaya oo siduu doonaba ka yeelaya qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa wa tucizu man tashaau wa tudillu man tashaa ugu dambaynta waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadka u dambeeya ku tilmaamay xukmu mucaamalati alkaafiriina wataxdiiru min ciqaabi alaakhira mucaamalada gaalada in lala dhaqmo oo lala mucaamaloodo xukumka ay leedahay iyo digista laynooga digay ciqaabka iyo cadaabka aakhiro laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin halkan waxaa ku sugan aslun min usuuli iddiin asal ka mida usuusha diinteenna qiimaha badan oo maanta la dayacay waa alwalaa'u waalbaraa yaa sokeeye ah yaase nacab ah maanta waa la ysku milmay oo la kalaba saari kari maayo gaal iyo islaam laakiin xaqiiqadu waxay tahay caqaa'idka muslimiinta iyo usuusha diintooda ugu qiimo badan waxaa ka mid ah asalka la yidhaha alwalaa'u waalbaraa yaad xidhiidhinaysaa yaase aad jaraysaa oo aad goynaysaa xidhiidhkaaga iyo jacaylkaaga waxa le allah iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay sokeeyahaagu waa kaah maxabbadaada iyo nusradaada xaq u leh cadowgaaguna waa inta ilaah iyo rasuulkiisaba ka kufridee ka gaalowday oo kol hadday cadow alla noqdeen iyo cadow rasuul adigana waa cadowga oo nasteexa ma aha xidhiidhinta marka gaalo la xidhiidhiyaa waa xaaraan laakiinse waa laba mid gaalnimo oo xeradaba lagaga baxayo iyo mid gaalnimada ka sokayso oo min kabaa'iri dunuub iyada lafteedu aan sahlanayne kabaa'irta waaweyn ka mid ee lagu cadaabiyo cuquubo muto ta gaalnimada ah xerada islaamka lagaga baxayo waa haddaad gaalka qalbiga iyo niyadda kala jirto maaha afka baarkiisa qalbiga inaad kala socoto gaalka oo haddaad doonto adoo afka baarkiisa islaamnimo ka muujisanayo hoosta aad ka jeceshahay gaaladu inay guulaystaan iyagu inay gacan sarreeyaan muslimiinta in laga xoog roonaado haddaad uurka gaalada kala socoto xerada islaamka bannaanka aad ka tahay waayo suurtagal ma aha mu'min alle iyo rasuulkiisa rumeeyey inuu gaalo hoosta kala socdo iyo qalbiga laakiin adoon gaalo qalbiga kala socon oo ka neceb haddaad afka baarkiisa ka xidhiidhiso khawfan aw tamacan ama cabsi aad ka qabto ama damac adduunyo ka hel uurka kalama socotid qalbigana kama jeclid laakiin waxaad u muujisay muwaalaad oo waad xidhiidhisay laakiin waa arrin adduunyo uun oon adduunyo dhaafsanayn ma aha arrin diineed oo diin ahaan raalli ugama tihid taasi gaalnimo waa ka sokaysaa laakiinse waa min alkabaa'ir oo cuquubo iyo cadaab baa lagu mudan karaa haddaba halkan waxaa lagu xarimay gaal in sokeeye laga dhigto laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalik falaysa min allaahi fii shay haddii muwaalaadku noocii kufriga iyo gaalnimada weyn gaadhayay uu yahay dee falaysa min allaahi fii shay ilaahay beri buu ka yahay wadayr buu ka yahay islaamnimaoo dee shaqo kuma leh jalaaleynku waxa uu soo qadarayaa falaysa min diin illaahi fii shayin diinta alle waxba kagama sugna marka waa almuwaalaat almukafira ta ka sokaysa hadday tahayna dee waa waciid iyo goodi adag oo cuquubo iyo cadaab daran lagu mutaysan karo waxaa laga soo reebay muwaalaadka ilaa an tattaquu minhum tuqaatan culimmadu waxay ku qeexeen taqiyada attaqiya waa in ruuxa muslimka ah isagoo gaalo dhex jooga laga xoogiyo itaal roon yahay afka baarkiisa uga muujiyo waxay iyagu jecel yihiin hadduu doono wuxuu kula hadlayaa gaalnimoba ha gaadhee laakiin uu naftiisuun ku badbaadinayo uurkana uu ka necab yahay waxay soo gelaysaa ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadra markaa ruuxa mukraha ah ee la muquuniye laga itaal roon yahay waxa ruksa u oo loo fasaxay wixii naftiisa uu ku badbaadin karo xataa gaalnimo hadduu ku dhawaaqayo waa min baabi likraaho waa loo baneeyey uurka isagoo ka mu'min ah oo ka nacaya inuu afka baarkiisa waxay doonayaan uga muujiyo waa taqiya waxaa kaloo u bannaan casiimada hadduu qaadanayo oo xataa qoorta haddii ka goynayaan uu ku sugnaanayo xaqa oo waxba aanu u muujinayn way u bannaantoo dee waa u leeyihi oo sidaa haddii lagu dilana dee waa mujaahid ilaahay dartii u shahiiday ayuu noqonayaa laakiin waxaa kaloo rukso ah inuu naftiisa ku badbaadin karo waxay doonayaan inuu ku waafaqo daahirka iyo muuqaalka guud markaa khulaasadu taqiyadu ilaa an tattaquu minhum tuqaatan waa qofkaa daciifkaee laga itaal roonaaday inuu afka baarkiisa waxay doonayaan uga muujiyo uurkiiyo qalbiga isagoo ka neceb oon raalli ka ahayn waa taqiya wa yuxadirukum allahu nafsahu wa ila allahi almasiir ilaahay waxa uu idinka digayaa naftiisa cuquubada iyo cadaabkiisuu idinka digayaa xaggiisaana loo noqonayaa allah waxau uhi subxaanah bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeeda kelima xaruufta muqatacaadka ah allaahu alleh ay huwa rabbi allaahu ay almacbuudu bilxaq waa allaha xaq lagu caabudo keligii laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa mawjuudun mid jira ma aha ilaa huwa isaga mooye alxayu allaha nool mooyaane mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro waa alxayu markaa damiirka ka bedesho ama khabar mubtadihiisii maxduufi ay usoo qadaro mubtada usoo qadaro huwa alxayu huwa allah alxayu waa allaha nool nolosha dhammayska tiran allatii lam yasbiqhaa cadamun walaa yalxaquhaa zawaal waa nolosha dhammayska tiran ee cadamna aanu ka horrayn zawaalna aanu ka daba iman doonin alqayuumu waa allaha iskii u taagan makhluuqaadkiisana maamulaya aayatulkursidii baynu ku soo marray macnaha saxdee ugu xooga badan alqayuum waa in la yidhaahdo alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayrihi waa ka iskiina u taaganin cidna u baahnayn makhluuqaadkiisana arrinkooda u qumaya ee isagu maamulaya nazala waxa alla uu ku soo dedejiye oo kolba qeyb uu ku soo dejiye nazala tadciifka ayaa tilmaamaya takraaru linsaal oo yacni waxa weeyaan kolba qeyb in lagu soo dejiye waa takraar nazala waxa uu ku soo dedejiyey oo kolba qeyb uu ku soo dejiyey calayka korkaaga alkitaaba nazala waxa uu ku soo dedejiyey huwa rabbi calayka korkaaga nebi moxamedow alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa ayuu ku soo dejiyey korkaaga oo bilxaqi xaq baanu ku soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay kitaabkaasi mid rumaynaya limaa kii bayna yadayhi hortiisa ahaa ay min alkutubi asaabiqa oo kutubihii hore ah isagoo rumaynaya oo u markhaati kacaya wa anzala waa soo dejiyey rabbi attawraata kitaabkii towraad ahaa iyo walinjiila kitaabkii injiilahaaba jalaaluddiin asuyuuti waxa uu yihi wacabara fiihima bianzla wa fi lqur'aani binazla almuqtadii litakriir liannahumaa unzilaa dufcatan waaxida bikhilaafi waxaa towraad iyo injiil looga cabiray anzala qur'aankana looga cabiray nazala oo keensanaysa celcelin in kolba qeyb la soo dejiyey ee noqnoqod waayo iyaga mar keliya towraad iyo injiil lasoo wada dejiyey qur'aankana kolba qeyb baa la soo dejiyey marka qur-aanka waxaa laga cabiray nazaladii takraarka faa'iideynaysay towraad iyo injiilna waxaa laga cabiray anzaladii dufcatan waaxida hal mar inay tahay tilmaamaysay ilaahay towraad iyo injiil ayaa uu soo dejiyey min qablu ay min qabli alqur'aan qur'aankani hortiibaa uu soo dejiyey towraad iyo injiil hudan xaal ay yihiin towraad iyo injiil hanuun linnaasi dadka ay hanuun u yihiin oo masderka inaad u dayiso ayaa xeel dheer ismi faacil haddaad ka dhigtana wayna soo martay suuratulbaqara bilowgeede bimacnaa haadiyan markaa maanta waa musanne oo waa towraad iyo injiil waa laba eh hudan ay haadiyeyni xaale ay yihiin labadoodaasi kuwa hanooninaya linnaasi dadka hanooninaya oo isamka faacil waa in la tasniyeeyo ilinlabu u noqonaya laakiin masderka laa yusanna walaa yujmac bal yalzamu alifraada waatadkiir masderku isagu ifraadkaasuu laazimayaaye la tasniyeyn maayo lana jamcin maayo sidiisaasuu baaqi ku ahaanaya wa anzala waa soo dejiyey rabbi alfurqaana ay jinsa alfurqaan guud ahaan kutubtii xaq iyo baadilka kala saarasaa si guud alla u soo dejiyey waa marka alfurqaan caam laga dhigo waayo kitaab wal oo samaawi ah waa ku rumoobaya in la ydhaha alfurqaan waayo xaq iyo baadilkuu kala saaraya waxaa kaloo bannaan alfurqaana ay ilqur'aana qur'aankii xaq iyo baadilka kala saarayey ayaa alla uu soo dejiyey ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobay lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkoo shadiidun daran wallaahu allana casiizun ka adag ee qaalibka ah weeyi duntiqaamin ee argoosiga u saaxiibka ah ina allaha alle laa yakhfaa kagama qarsoono calayhi alle korkiisa kagama qarsoono shay-un shayna fil ardi arlada dhexdeeda kagama qarsoono iyo walaa fi samaa samada dhexdeeda toona kagama qarsoona meelna rabbi waxba kagama qarsoona laakiin jalaaleynku wuxuu odhanayaa wakhasahumaa bidikri lianna alxisa laa yatajaawazuhumaa waxaa labadooda loo cabiro loo tilmaamay waayo dareenkeenna aadami ahaan labadaa ma dhaafsana cirka inaad eegto ama dhulka meel kale maba gaadhi kartid labadaynu gaadhanay baa la tilmaamay meelnaba se rabbi waxba kagama qarsoona huwa rabbi alladii allaha weeyi yusawirukum idinku qaabaynaya ee idinku qorqoraya ee suwar iyo qaab idiin samaynaya fil arxaami ilmagaleennada dhexdooda halkaa rabbi waa ka idinku qaabaynaya ee idinku qorqoraya ee kayfa yashaau sida uu doonana idinku qaabaynaya oo cid alla cidduu doonuu ku ekaysiinaya ka dheeraanaya ka gaabanaya ka caddaanaya ka madoobaanaya ka waalidkii u eg ka cid kale loo ekaysiinayo fii ayi suuratin maa shaaa rakabak qaab alla qaabka uu doonuu iska kaa saaray rabbi oo uu xubnahaaga isugu rakibay adiga lagaalama tashan laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane alcasiizu allaha haalibka a mooyaane marka waa bedelo laa ilaaha ila alcasiizu ayay ka dhigan tahay ama huwa rabbigaa xaqa lagu caabudayaa alcasiizu allaha awoodiya itaalka badan weeye qawiga ah een cidina beegsan karin alxakiimu allaha xikmadda badan weeyi ee shay walba meeshiisa munaasabka adhiga huwa rabbi alladii allaha weeye anzala soo dejiye calayka korkaaga ku soo dejiye nebi moxamedow alkitaaba kitaabka qur-aankaa ku soo dejiyey minhu kitaabkaasi waxaa ka mid ah aayaatun aayaad aayaadka oo muxkamaatun la sugay oo hunna aayaadkaa la sugay ee cadcaddi ummulkitaabi kitaabka qur-aanka asalkiisa iyo asaaskiisa weeyi waa kuwa marjica ah ee la yskula soo noqonayo marka macnaha la garan waayo muxkamaadku waa kuwa lagu kala baxayo ee asalka aayaadka qur-aanka waana kuwa ugu badan wa ukharu ay wa minhu aayaatun ukharu kitaabkaa waxaa ka mid a aayaad kale aayaadka kale oo mutashaabihaatun isku eg eg oo macnahoodu aan u muuqanayn oo macaani fara badan xambaaraysa oo waxyaabo fara badan lagu macnayn karo fa ama aladiina haddaba kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay zayqun leexasho ay xaqa ka leexanayaan fayattabicuuna waxay raacayaan maakiibay raacayaan tashaabaha isu ekaaday oo minhu kitaabka ka mid ah kaa isku eg eg ayay doonanayaan oo ay raacayaan waayo waa cilat litibaac ibtigaaa alfitnati liajli ibtigaa'i alfitna fitna doonis ay doonayaan darteed bay u raacayaan oo dadka inay ku fitneeyaan bay rabaan wa ibtigaa'a taawiilihi wa liajli ibtigaa'i ta'wiilih iyo doonis ay doonayaan inay leexiyaan darteed bay u raacayaan oo bannaankaa cad iyagoo arkaya waxay buurta isugu qaadayaan dadka inay ku leexiyaan oo ku khaldaan madmadowga iyo meelaha isku eg eg muxkamka iyo meelaha cad ma doonayaan waana caadada ahlu bidaca iyo dadka baadiyoobayoo muxkamaadkii nusuustii oo cadcad ayaa darkasaa kolbe mushtabihaad iyagoo ku tacalluqaya allah waxau idhi wamaa yaclamu ma oga taawiilahu mutashaabihaadka tafsiirkooda iyo xaqiiqadooda ma oga ila allaahu alla mooyaane halkaa marka lagu joogsado waqfi laazim ah waa marka tashaabuha laga dhiga tashaabuh kulli alla mooye axad kale aanu ogeyn oo waraasikuuna markaa jumlo istinaafiye oo la bilaabanayo noqonaysaa oo ta hore aan ku xidhnay haddii laga dhigo tashaabuha kii nisbiga ahaayee nisbada dadka qaarkoodun marka loo eego ka qarsoonaa qaarkoodna ay garanayeen kaa haddii laga dhigana ila allaahu lagu joogsan maaye waraasikuuna lagu cadfi oo macnuhu waxa uu noqon wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu mutashaabihaadka tafsiirkooda iyo xaqiiqadooda ma oga ila allaahu alla mooyaane iyo waraasikuuna kuwa ku xididaystay ee ku sugnaaday filcilmi cilmiga dhexdiisa mooyaane yaquuluuna waxay odhanayaan raasikhiintaasi aamanaa waanu rumaynay bihi mutashaabihaadka waa rumaynay kullun mid wal oo min almuxkami waalmutashaabihi mid wal oo muxkamkiiyo mutashaabiha ka mid ihiba min cindi rabbinaa rabbiga iyo agtiisuu ka ahaaday wamaa yadakaru kuma waan toobaya aayaadka ilaa ulul albaabi caqliga fayow kuwa u saaxiibka a mooye cid kale kuwaan toobi mayso wax ku qaadan mayso yaquuluuna usoo qadar waxay odhanayaan raasikhiintu rabbanaa rabbigayow laa tusiq ha leexinin quluubanaa quluubanaa allahayow qalbiyadayada ha leexinin bacda id hadaytanaa intaadna hanuunisay dabadeed allahayow qalbiyadayada ha leexin oo wahab noo hibe oo nasii lanaa annaka min ladunka agtaada naga sii raxmatan naxariis waayo innaka adigu anta adigu allahayow alwahaabu ka bixinta badan baa tee addoommadiisa ugu deeqa wax rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow innaka adigu jaamicu nnaasi dadka kii soo kulminayaa tahay oo liyowmin maalin dartii baad u soo kulminaysaa maalinka oo laa rayba shaki fiihi yoomka dhexdiisa aanu ku sugnayn ama laamta bimacnaa fii ka dhigo rabbanaa rabbigayow innaka adigu jaamicu nnaasi dadka kii soo kulminayaa tahay oo liyowmin ay fii yowmin maalin dhexdii baad dadka soo kulminaysaa maalinka oo laa rayba shaki fiihi yoomka dhexdiisa aanu ku sugnayn oo inuu dhacaya ay dhab tahay oo dheeldheel aanay ahayn ina allaha alle laa yukhlifu ma baajiyo oo ma khilaafo almiicaada ballanta uu qaado alla ma baajiyo ee waa buuxiyaa ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tuqniya ka tari maysa canhum iyaga xaggooda amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaaduhum ubadkoodu toona min allahi ay min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa uga tari maysa shay a waxba laa qaliilan walaa kasiiran waa naq- waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum wa ulaa'ika kuwaasi gaaloobay hum iyagu waquudu nnaari naarta xaabada lagu shidaya weeyi sartan facuul marka fa'da la kor dhabee facuul la yidhaah waa aalatu shay waa aaladda ama shayga wax lagu qabanayo haddii la godo oo fucuul la yidhaahdana waa masdarka oo waa nafsu shay waa shayga laftiisa weeyi marka iminka waquud waa wixii wax lagu shidayey oo iyagaa xaabadii naareed ah gaaladu oo lagu hurinayaa waquuduha annaasu waalxijaara haddii laakiin la yidhaah wuquud oo wowga la godo wuxuu noqonayaa nafsul itiqaadoo shididda lafteedii ilaan farqi baa u dhexeeya shididda lafteeda iyo waxa wax lagu shidayo marka waquud waa waxa wax lagu shidayo iyagaa shidaalkiiyo xaaba naareed ah waquud waxaa la mida dee waduu iyo tahuur iyo saxuur iyo fatuur iyo waxyaabaha la midka ah oo iminka waduu waa biyaha lagu weysaysanayo wuduuna waa weysaysiga laftiisa tahuur waa biyaha lagu tahaaro qaadanayo tuhuurna waxa weeyaan waa tahaaro qaadashada lafteeda wahaakada suxuur iyo saxuur saxuur waa waxa lagu suxuuranayo suxuurna waa sax- yacni suxuurashada lafteeda marka qaacido waxaad ka dhigataa uun facuul waa aaladii shayga wax waxa- wax lagu qabanayo fucuul in la yidhaahdana waa masdarkii oo waa shayga laftiisi marka iminka waquud waa wixii wax lagu shidayay wuquudna waa shidida lafteedii wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu waquudu nnaari naarta wixii lagu shidayey ee lagu waxa weeyaan hurinayay shidaalkiiyo xaabada u ahaa weeyi kadaabi aali fircawna waa khabar mutadiisi maxduufiye da'buhum usoo qadar da'buhum kuwan gaaladan quraysheed caadadoodu waxa weeyi kadaabi aali fircawna waa reer fircoon caadadoodii oo kale iyo waladiina wa da'biladiina kuwii caadadooda oo kale min qablihim reer fircoonba ka horreeyey reer caad iyo reer luud iyo wixii la midka ahaa waxaa la tilmaamayaa gaaladan quraysheed siday u dhaqmayaan iyo caadadoodu waxay la mid tahay fircoon iyo kuwii ka horreeyey caadadoodii unbay la mid tahay aalu fircawnna aalka marna ehelkaa lagu idlaaqaa marna atbaacda marka iminka ehelkiisii gaar ahaan looma jeede ooridiisu muuminad baabay ahayde waa atbaacdii atbaacu fircawn macnaha fircawn iyo kuwii raacsanaaba aalu fircawn looga jeedaa marka da'buhum caadadoodu gaaladan quraysheed ka da'bi aali fircawna waa fircoon iyo atbaacdiisa caadadoodii oo kale iyo waladiina kuwii caadadoodii oo kale weeyaan min qablihim fircoon iyo atbaacdiisaba ka horreeyey reer caad iyo reer luud iyo kuwii la midka ahaa oo caadadoodu maxay ahayd kadabuu biaayaatina waatan waa jawaabu su'aalin muqadar baa la idhaah kaannamaa in la yidhi oo wamaada kaana da'buhum oo talow caadadoodu maxay ahayd jawaabtu waa tan caadadoodu waxay ahayd kadabuu waa beeniyeen kuwaa hore biaayaatina aayaadkayaga ayay beeniyeen fa akhadahum allahu dabeed alla wuxuu ku qabtay bidunuubihim ay bisababi dunuubihim dunuubtay sameeyeen sababkeeda ayaa rabbi ku qabta oo ku ciqaabay wallaahu allana shadiidulciqaabi ciqaabkiisu waa miduu daran yahay markaa kol hadday kuwaa waddadoodii hayaan dee wixii kuwaa heluunbaa heli qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow liladiina kuwii kafaruu gaaloobay satuqlabuuna alla ilaah waa laydinka adkaan doonaa waayo dee waalcaaqibatu lilmuttaqiin wa tuxsharuuna waxaana laydiin soo duubi doonaa oo laydiin soo ururin doonaa qiyaamada ilaa jahannama jahannamo xaggeedaa laydiin soo ururin doonaa wa bi'sa waxaana ugu xumaaday almihaadu gogolla gogladana ay hiya jahannamaa ugu xumaatay qad kaana waxaa ahaaday lakum idinka idiin ahaaday aayatun aayad baa idinku sugnaatay qad kaana waxaa idinku ahaaday lakum idinka aayatun aayad ayaa idinku sugnaatay lagu waantoobo wax lagu qaato fii fi'atayni laba kooxood dhexdood ayaa calaamad lagu aqoonsado xaqu ay idinku sugnaatay labada kooxood oo iltaqataa kulmay oo dagaal fooda isku daray fi'atun kooxi tuqaatilu fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisay u dagaalamaysaa wa ukhraa mid kalena kaafiratun waa gaalowday oo ay tuqaatilu fii sabiili shaydaani iyadu waddadii shaydaankaay u dagaalamaysaa labada jumlo ama labada fico ta hore waxaa laga xadfay ta dambaa lagu sheegay ta dambe waxaa laga jarayna ta horaa madkuuru kuya oo lagu sheegay ta hore waxaa ka maqan fi'atun ay fi'atun mu'mina tan dambese waa lagu sheego wa ukhraa kaafiratun ilan waa kaafira eh ta hore waxaa lagu sheegay tuqaatilu fii sabiili illaah tan dambena waxaa ka maqan tuqaatilu fii sabiili shaytaan macnuhu markaa wuxuu noqonayaa qad kaana lakum aayah aayad baa idinku sugnaatay fii fi'atayni laba kooxood dhexdood bay aayad iyo calaamad weyne idinku ahaatay labada kooxoodoo iltaqataa kulmay oo dagaalfooda isku daray fi'atun kooxi kooxda oo mu'minatun mu'minadihi tuqaatilu waxay u dagaalamaysaa fii sabiili illah ilaahay jidkiisay u dagaalamaysaa wa ukhraa wa fi'atun ukhraa kooxda kalena kaafiratun waa mid gaalowday oo tuqaatilu waxay u dagaalamaysaa fii sabiili shaytaan waddada shaydaankay u dagaalamaysaa yarawnahum yarawna waxay u arkayaan gaaladu hum mu'miniintii waxay u arkayaan midlayhim libinlaabkood oo yacnii rucbiga iyo argagaxa lagu tuuray ayaa gaaladii waxay moodayaan mu'miniintu inay ku soo libinlaabmayaan hadda iyagaana ka badanoo muslimiintu waa maalintii badere waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin gaaladuna waa kun nin baa lagu qiyaasay oo fardoole iyo wax walba wata laakiin waa rucbiga lagu tuuray waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo yarawnahum mu'miniintu waxay gaalada ka soo horjeeda u arkayaan midlayhim libinlaabkood inay yacni waxa weeyaan ku soo libinlaabmayaan gaaladu yacni libinlaabkood bay u arkayaan haddana iyagoo sidaa u arkayey kamay baqane way u badheedheen inay la diriraan oo la dagaalamaan mu'miniintu yarawnahum waxay mu'miniintu u arkayaan gaalada midlayhim libinlaabkood inay yihiin bay u arkayeen ra'yal cayni isha aragtideeda macnaha iyagoo ishor joogo oo eegaya oo arkaya waxay ugu muuqdeen gaaladu inay ku soo libinlaabmayaan mu'miniinta waaba ka badnaayeen laakiin iyaga sidaasay ugu muuqatay wallaahu allana yu-ayidu waa xoojinayaa binasri gargaarkiisuu ku xoojinayaa man yashaa cidda uu doonaa alla ku xoojinayaa gargaarkiisa inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxaa idinku sugan la cibratan inna fii daalika arrinkaa la soo sheegay waxaa ku sugan la cibratan wax lagu cibro qaato oo xeel dheer baa ku sugan oo liulil absaari aragtida qalbiga kuwa u saaxiibka ah ayaa waano wax lagu qaato iyo cibaaro lagu cibro qaata ay ugu sugan tahay oo absaar waxaa looga jeedaa waa basiiradii qalbiga oo innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur marka waa basiiradii iyo araggii qalbiga markaa kuwa qalbiga ka indhaqaba een qalbiga ka indhala-ayni alla ilahay way ku waantoobayaanoo wax way ku qaadanayaan aragga rasmigiina kan indhahan adduunyada aynu wax ku aragnay dhibaatada lagaga baydhayo ma aha ee ka muhiimkii waa ka qalbiga iyadoo kaniba uu nicmo yahay waxase ka sii weyn qalbiga in wax laga arko cuquubada ugu daranna waa qalbiga in laga indhabeelo oo xumaha iyo samuhu ay suukaamid noqdaan oo aad kala sooci weydo oo aad noqoto acmal basiirati walbasar marka aayaddan lagu tilmaamayo wax lagu cibro qaato waa dhacdadii beder oo ilaahay waxa uu tilmaamayaa maalintii beder muuminiintu iyagoo gaadiid ahaan iyo tiro ahaan iyo hub ahaanba u yar oo gaaladu tiro ahaan iyo qalabkay sitaan iyo fardahaba ay ka fara badan yihiin ayaa haddana ilaahay muuminiinta u guuleeyey gaaladana uu jabiyey oo walaqad nasarakum allaahu bibadrin wa antum adilla idinkoo ducafo ah tiro ahaan iyo tayo ahaanba kooban oo yar ayaa haddana ilaahay goobtaa idinku hiiliyey taasi waxay calaamad u tahay nebiga iyo asxaabtiisu inay xaq ku taagnaayeen gaalada quraysheed iyo wixii la socdaana baadil iyo gaalnimo inay ku sugnaayeen ayay daliil u tahay marka waa calaamad kala caddaynaysa xaqa iyo baadilka dhacdada beder sidaa darteed ayaa yowmulfurqaan loogu magacaabaa waayo xaq iyo baadilka ilaahay kala bayaamiyey allah waxau idhi zuyina waa loo qurxiyey linnaasi dadka xubu shahawaati waxyaabaha la jecel yahee naftu u iilanayso jacaylkooda ayaa dadka loo qurxiyey shahawaadku waa maa tashtahiihi l anfus adduunyada dhaldhalaalkeeda nafuhu u iilanayaane ay jecel yihiin ayaa la yidhaha shahawaad shahawaadkaana dee waxaa laynoo diidayaa xaaraan in loogu tamatuco laakiin shahawaadka xalaal in lagu helaa dee waa bannaan tahay oo hadday tahay waxa weeyaan wax la cuno iyo hadday tahay wax la cabbo iyo hadday tahay guri la galo iyo hadday tahay dumar la guursado intaba haddii jidkii xalaasha ahaa loo maro dee waa mubaax laakiin xaaraanta lagu halaagsamayaa waa in dariiqii sharciga dariiq aan ahayn lagu doono waxyaabahaas allah waxau idhi zuyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadka xubu shahawaati waxyaabaha la jecel yahee naftu u iilanayso adduunyada jacaylkooda ayaa dadka loo qurxiyey shahawaadkaasoo min annisaa'i haweenka ah iyo walbaniina innamada ah iyo walqanaatiiri xoolo fara badan ah oo almuqantarati la ururiyey xoolahaa fara badan oo min adahabi dahabka iyo walfidati fidada iyo macaadinta dheemanka iyo wixii la mid ah iyo lacagta marka min adahabi waalfidati waxay bayaan u tahay walqanaatiiri almuqantarati baa lagu bayaaminayaa marka xoolo fara badan oo la ururiyey oo min adahabi waalfidati ah dahabka iyo fidada iyo walkhayli ha ku cadfin min adahabi waalfida waayo laguma bayaaminayo walqanaatiiri almuqantara eh min annisaa'idii hore iyo walbaniinadaa hore ku cadaf oo iyo walkhayli yacni shahawaadka dadka loo qurxiyo haweenkaa iyo inamadaa ah iyo halkaa horey ku cadfan tahaye iyo walkhayli fardaha ayaa loo qurxiyey yacni shahawaadkaasoo haweenka ah iyo walkhayli fardaha ah fardihii almusawamati la calaamadiyey ama la tababaray ama la foofiyey iyo wal ancaami nimcoolaydii ah waa xoolihii aynu dhaqananay geel iyo adhi iyo lo'ba iyo walxarsi beerihii ah aynu qodananay ee midhuhu inooga soo go-ayeen alla waxau idhi daalika madkuurkaa lasoo sheegee lasoo xusay oo shahawaadkaa adduunye ah dad iyo dunyaba mataaculxayaati waa nolosha raaxadeeda noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd min addanaa'ati aw iddunuwi wallaahu allana cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnulma'aabi meel loo noqdo meesha loo noqdo halka ugu wanaagsan oo jannada ah yacni meel marjicoo loo noqdo wanaaggeed baa alla agtiisa yaallo oo janno ah muraadka iyo macnuhu waa maxay hadday waxaan yihiin shahawaadkii adduunyo waxba ha ku dagmine waxaad ku dadaashaa jannada aakhira inaad hesho taasaa muhiimoo wax loo tartamo mudane dhaldhalaalkan adduunyo wax lagu daalo ma aha oo laba dhinacba waa laynooga digay oo marka la yidhi daalika mataaculxayaati dunya mataac waa wax zuulaya oon sugnaanayn maalmaa lagu raaxaysanaya waan u dhammaanayaa marka waa ha ku dagmin adduunyada wallaahu cindahu xusnulma'aabina waa meesha muhiimkae hantidii waa halkana u dadaal allah waxaa yihi qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow a unabi'kum ma idinka warramaa bikhayrin wax idinka khayr badan min daalikum madkuurkiinaa lasoo sheegay waa shahawaadkaa adduunye ee lasoo sheegay wax idiin dhaama ma idinka warramaa jawaabtu waa haa liladiina kuwii waxa u sugan ittaqow alla ka baqa cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxa ugu sugnaaday jannaatun jannooyin qudima aljaaru qabla addaar waa cindiyada jaarka iyo cidda agtiisa aad wax ka helaso waa allaahe jalla jalaaluhu wataqadasad asmaa'uh jaarkii baa la hormariyey intaan daarta la sheeginoo cinda rabbihim cindiyaduna waa meel sare kadib baa daartii la sheego jannaatu marka mutaqiintaasi alla agtiisa waxay ku leeyihiin jannaatun jannooyin jannooyinkoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda waa aswaajun iyo haweenbaa u sugan haweenkaasoo mutaharatun la daahiriyey wax alla wixii iin iyo nuqsaan haween adduunye ay lahaayeen waa laga daahiriyey caado iyo nifaas iyo akhlaaq xumo iyo wax lagu karha iyo fadalaadkii lagu yaqaanay dadku adduunyada inay kaga soo baxaan iyo waxaasoo dhan waa laga daahiriyey iyo wa ridwaanun raalli ahaanshaha u sugnaaday raalli ahaanshahaasoo min allaah alle xaggiisa ka ahaaday raalli ahaanshahaasaana jannooyinkoo dhan ka wada weynoo wa ridwaanu min allaahi akbar waa kii alla aayadda kale ku lahaa wallaahu allana basiirun waa kii u arag badan bilcibaadi addoommada waa wacdi iyo ballanqaadoo kol hadduu addoommadiisa muuminiinta arkayo abaal wanaagsan ayuu marinayaa oy ku farxaan alladiina waa kuwa mutaqiintu ama ka sifeeyo alladiina mutaqiintaasoo liladiina taqowda haddaad nacti uga dhigto alladiina kuwaasoo yaquuluuna odhanaya ama khabar mutadiisi maxduuf yahayba ka dhigo hum aladiina kuwaasi waa kuwa yaquuluuna odhanaya rabbanaa rabbigayow inanaa anagu aamanaa waa ku rumaynee fakfirnoo dhaaf lanaa annaka dunuubanaa dembiyadayada waa tawasulun bilcamali asaalix camalkoodii wanaagsanaabay ilaahay ugu dhowaanayaanay ku baryayaan oo waxay leeyihiin rabbigayow ku rumaynaye noo dembi dhaaf oo waqinaa naga ilaaliyo naga badbaadi cadaaba naari naarta cadaabkeeda naga badbaadi waxaa la yidhaha waa tanziilu ikhtilaafi lafdi mansilata ikhtilaafi almacnaa dee waxa weeyaan kelmadda iyada lafteeda laysuma idaafeeye eh iyadoo isku macnaa cadaaba naari cadaabkiiyo naartuba haddana waxa baneeyey in laysu idaafeeyo kala duwanaanshaha xagga lafdiga iyo maxaanku idhahdaa lafdigooda kala duwan ayaa loola dhaqmay sidii wax macnahoodu kala duwan yahay oo kale markaasaa laysu idaafeeyey waqinaa naga ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeeda naga ilaali assaabiriina amdax waxaan ammaanayaa ama u jeedaa oo kuwaa la ammaanayaa ay yihiin assaabiriina kuwa sabra daacada ku sabra dembiga ka sabra musiibada ku sabra waasaadiqiina iyo kuwa runta sheegaya weeyi qowlkooda iyo ficilkooda iyo caqiidadooda iyo camalkoodaba ka run sheegay iyo walqaanitiina kuwa rabbigooda ateece u dhega nugul weeyi iyo walmunfiqiina kuwa wax bixiya weeyi infaaqu wuxuu tilmaamayaa annahum axsanuu mucaamalata alkhalqi kamaa axsanuu mucaamalata alkhaaliq mucaamaladiiyo dhaqanka alle siday u hagaajiyeen ee alle u caabudeen ayaa dhaqanka dadkana ay u hagaajiyeen oo ugu samafalayaan waalmustakfiriina waa kuwa ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya bil asxaari wakhtiga waa dhowaadka xilliga suxuurtee waa berigu soo dhowaadeen weli waagu dilaacin xalay oo dhan iyagoo cibaado u taagnaabaa gunaanadka iyo gebagabadana dembi dhaaf dalab ay ku khatimayaan waayo cibaadaadka ayaa lagu khatimaa istikfaarta waayo kolley kama gungaadhi kartid oo ilaahay xaqiisa ma gudi kartida waad ka gaabinaysaa shahida allaahu ilaahay waxa uu ka markhaati kacay annahu ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa mawjuudun ma aha mid jira ilaa huwa alle mooyaane waalmalaa'ikatu malaa'igtuna waa ka markhaati kaceen towxiidka alleh wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkiina waa ka markhaati kaceen towxiidka alleh qaa'iman xaal uu yahay rabbi kii ku taagan bilqisti cadaalad ku taagan laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye huwa alcasiizu ilaahay waa ka adag ee awoodda adag leh een cidina u birdhigan karin cid beegsan kartaana aanay jirin alxakiimu waa allaha xikmadda badan ee shay walba halkiisa ku habboon dhiga ina addiina halkan waxaa la yidhi waxaa ku sugan ajallu shaahidin marag cid furta ka ugu weyn wahuwa allahu subxaanah wa ajallu mashhuudin bihi wax laga markhaati kaco wixii ugu weynaa wahuwa tawxiidu wa acdamu shuhadaa'i min khalqih khalqigiisa kuwii ugu mudnaa cid markhaati kacda wa hum almalaa'ikatu wa ahlulcilm waa malaa'igta iyo culimada marka arrimo cajiiba ayaa aayadda ku kulmay allah waxau ihi ina addiina diinka xaqa ah ay diina almaqbuula almardiya diinka rabbi raalli ka yahay ee la aqbalayaa cinda allaahi alla agtiisa alislaamu waa islaamka uun xasri baa ku jiro oo jumladu markay macrifatu tarafayn noqoto waa addiin iyo alislaame waxay faa'iideynaysaa xasru diini cala alislaam diin kale ma jirto diinulislaam mooye ina addiina diinka xaqa ee rabbi aqbalaya cinda allaahi alla agtiisa alislaamu waa islaamka wama ikhtalafa ismay khilaafin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa kitaabkii towraad ahaaye waana ahlu kitaabkiie ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmigu intuu u yimid dabadeed mooye wakhti kale ismay khilaafin oo halkay cilmiga isaga waafiqi lahaayeen bay ku kala baydheen oo badhkood beeniyeen badhna ay rumeeyeen bagyan waa cilatu likhtilaaf oo maxay isu khilaafeen bagyan liajli bagyin xadgudub dartii oo beynahum dhexdooda ahaaday bay isku khilaafeen waman axadka yakfur ka gaalooba biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ruuxa ka gaalooba fa ina allaha alle sariicu lxisaabi xisaabkiisu waa mid u dhaqso badan yahay fa in xaajuuka hadday kula doodaan nebi allow oo diinta iyo towxiidka ay kugula murmaan faqul waxaad tidhaha aslamtu waan hoggaansamay ama aslamtu waxaan u badhax tiray wejihiya wejigayga iyo niyaddayda iyo qasadkaygaba waxaan u khaalis yeelay lilaahi alle waayo aslamada saynu hore usoo tilmaannay idaa tacaddad binafsihaa fahiya lilikhlaas wa idaa tacaddad billaami fahiya lilinqiyaad maanta binafsihaa bay ku gudubto mansuubka ku gaadhay markaa waa bimacna alikhlaas faqul waxaad tidhaahdaa aslamtu waan u badhax tiray wejhiya wejigayga oo niyadaydiiyo qasadkaygaba waxaan u badhax tiray lilaahi alle ayaan u badhax tiray marka wejiga waxaa loo cabiray waa ashrafu alacdaa laakiin kulligay qalban wa qaalaban camalkayga iyo waxaan qabanayaba allah baan u badhax tiray waman cidina alle ayay wejigoodiiyo niyadoodaba u badhax tirtay itabacani i raacay oo mantu waxay ku cadfan tahay damiirka mutasilkaee aslamtu waxaana baneeyey in lagu cadfo mutasilkaa iyadoon damiir baarisa lagu akidin fasliga soo kala dhex galay mactuufka iyo mactuufu calayhigo wajhiya lilaahi markaa way bannaan tahay wamanta in damiirka mutasilkee hore looga dhigo wax lagu cadfo mactuufu calayhi looga dhigo markaa waman cidina wejigooda alle ayay u badhax tirtay ciddaasoo itabacani i raacay waqul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow liladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kitaabkii towraad ahaa nimankii ahlu kitaabka waxaad ku tidhaahdaa iyo walummiyiina iyo kuwii ummiyiinta ahaa ee mushrikiintii carbeed in waxna qorayn waxna akhriyayn ahlu kitaabna aan ahayn labadaba waxaad ku tidhaahdaa a aslamtum ma hoggaansanteen fain aslamuu haddii ay hoggaansamaan oo diinta qaataan faqad ihtadow waa hanuuneen wain tawallow hadday jeestaanna fa innamaa calayka albalaagu korkaaga waxa ahaaday uu nebi maxamedow gaadhsiin waanad gudatay wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bilcibaadi addoommada iminka basiirun bilcibaadi waa waciid iyo goodi waayo kuwa jeestay ayaa loo jeedaa isamkaa lagu khatimay dee waa ciqaabaya waa waciid tii hore ee wallaahu basiirun bilcibaadina mu'miniin baa laga warramayey dee wacdi bay ahayd marka asmaada ilaahay hadba wixii lagu khatimo ayaa munaasabkeeda lagu macneeya oo marna waa waciid marna waa wacdi iminkoo kale waa waciid oo kol hadduu ilaahay arkayuu og yahay dee abaalkooduu ka waraabin weeyaan macnuhu alla waxa uhi ina aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobaya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa oo wayaqtuluuna laynaya annabiyiina nebiyada laynaya oo bikayri xaqin xaq darra ku laynaya waxaa la yidhaha waa sifatun kaashifa maaha sifatun muqayida waayo nebi wal oo la dilo dulmi iyo dowdarun baa lagu dilaaye mid xaq lagu dilaa ma jiro mid walba waa bikayri xaq marka ixtiraas maahee waa un sifatun kaashifa waxaa lasii caddaynayaa un xaqdarraday ku dheehan yihiin ama waa libayaani lwaaqic waxa jiroun baa lasii caddaynayaae wax meesha laga ixtiraasayo oo ka baxayaa ma jiro sida wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sultaanan waayo shirki ilaahay xujo ku soo dejiye ma jire waa un libayaani lwaaqic ina aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobaya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wayaqtuluuna laynaya annabiyiina nebiyada laynaya oo bikayri xaqin xaq darra ku laynaya oo wayaqtuluuna laynaya aladiina kuwa ya'muruuna dadka amraya bilqisti cadaaladda amraya min annaasi dadka xaal ay ka mid yihiin kuwa cadaaladda amraya oo waawuljamaacaha ya'muruunada ka xaale kuwa sidaa samaynaya fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabkoo aliimin ay mu'limin xanuujiya ulaa'ika kuwaasi ay ilmutasifuuna bimaa dukir waxaa xumaan lasoo sheegay kuwa samaynaya aladiina waa kuwa xabitad ay burtay acmaaluhum camalladoodu ay bureen oo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ay ku bureen iyo walaakhirati aakhira dhexdeedaba wamaa lahum ugumana sugnaanin min naasiriina wamaa lahum umana sugnaanin kuwa min naasiriina wax u hiilinaya uma sugnaanin oo heli maayaan hadda xubuutulcamalkanna sharduhu almowtu cala alkufri oo aayaddii suuratulbaqara inagu soo martay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhirati wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduuna mutlaqa aayaddan muqayadka aayaddaasaa lagu qaydayaa fayamut wahuwa kaafirun oo haddaanu ku dhiman ka buri maaye camalkiisa ajarkiisa waa helayaa oo uu ka soo noqdo riddada iyo gaalnimada allah waxau ihi alam tara alam taclam iyaanad ogay nebi allow ila aladiina kuwii uutuu la siiye nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah waa nimankii yahuudeed ee towraad la siiyey yudcawna xaal loogu yeedhayo ilaa kitaabi illaah kitaabkii ilaahay ee towraad ahaa loogu baaqayo liyaxkuma si uu kitaabku u kala xukumo baynahum dhexdooda suma yatawallaa dabeed ay jeedsanayaan fariiqun qayb oo minhum iyaga ka mid a walxaalna ay jeedsanayaan hum iyagu mucriduuna kuwa xaqa ka sii jeedsanaya ay yihiin oo jumlada ismiyada ah waa uun ta'kiido ilan jeedsiga waxaba laga fahmay suma yatawallaa fariiqune wa hum mucriduuna jumlada ismiyaduna way ka xeel dheer tahay taa ficliyada ahoo liannahaa tadullu cala addawaami waalistimraar waa nimanay caado joogtaaba u tahay jeedsiga iyo xaqa inaanay dhegaysanba oo ay ka dheeraadaan marka waa caada mustamira ayay tilmaamaysaa jumlada ismiyadu oo ficliyada waa ka xeel dheer tahay alla waxau ihi daalika ay tawallii jeedsigaah ama alcadaabu almafhuumu min altawalli ilan jeedsiga cadaab baa ka dhalanaye jeedsigaasi ama cadaabka jeedsiga laga fahmay waaqicun wuxuu ugu dhacayaa biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen sababkeedu ugu sugnaanayaa lan tamasanaa na taaban mayso annaaru naartuna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooyaane maalmaha oo macduudaatin la tiriyey maalmo kooban oo afartan maalmooda oo afartankii maalmood ee aanu dibiga caabudnay unbaana la cadaabi dabeed jannaanu aayir iska geli sidaasay yidhaahdeen wa qarrahum waxa kadiyey oo fii diinihim diintooda ku kadiyoo lugooyey maakii kaanuu ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta been abuuradkay samaynayeen bay ku lugu-an yihiinoo kaasaa diintooda ku dagay ama wagarahum waxa lugooyoo dagay oo fii diinihim can diinihim diintooda waxa ka lugooyey maakii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta labadaba waa lagu macneeyey fakayfa idaa jamacnaahum ay fa kayfa xaaluhum nimankaa xaalkoodu sidee u noqonaya waa sidee xaalkoodu idaa jamacnaahum markaanu usoo kulminno liyowmin liajli yowmin maalin dartii markaanu usoo kulminno ama liyowmin fii yowmin maalin dhexdii markaanu soo kulminno maalinka oo laa rayba shaki fiihi yoomka dhexdiisa aanu ku sugnaanin oo wawufiyad loo dhammaystiro kullu nafsin naf walba maa kasabad ay jazaau maa kasabad waxay kasbatay abaalkiisii loo dhammaystiro walxaal hum iyaga nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo wanaagay sameeyeenna aan laga duujiyeyn xumaan aanay samaynna aan loo xambaarinayn hum waxay ugu noqotay kullu nafsin nafsadu iyadoo mufrad ah waayo cumuumka laga fahmay kulluda ayaa nufuusoo dhan shamlisanaya oo kullu nafsin markii la yidhi ayaa nufuus badan halkaa kullidaa laga fahmay cumuumka saasay u bannaanaatay hum damiiru jamcin loo celiyo alla waxau ihi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow allaahumma yaa allaahu allahayow maalika almulki yaa maalika almulki boqortooyada iyo mulkiga allaha iska lahow tuutii waxaad siisaa almulka boqortooyada waxaad siisaa man tashaau ciddaa doonto wa tansicu waxaad ka siibtaa almulka mulkiga iyo boqortooyadaba waxaad ka siibtaa minman tashaau ciddaa doonto oo wa tucizu waxaad cisaysaa man tashaau ciddaa doonto oo wa tudillu waxaad dulaysaa man tashaau ciddaa doonto biyadika gacantaadu allahayow ku sugnaaday alkhayru khayrku waayo innaka adigu calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodaa tahay tuuliju waad gelisaa alleyla habeenkii fi nahaari maalinta dhexdeedaad gelisaa oo saacado habeenkii ka mida maalinta intaad dhex gelisa ayaa maalintu dheeraataa habeenkuna gaabtaa wa tuuliju waxaad dhex gelisaa annahaara maalintana fi leyli habeenka dhexdiisa oo saacadaha maalintii ka mida intaad habeenka dhex geliso ayaa habeenku dheeraadaa maalintuna gaabataa wa tukhriju waxaad ka soo bixisaa allahayow alxaya mid nool ayaa min almeyiti mid dhintay aad ka soo bixisaa wa tukhriju waxaad ka soo bixisaa almeyita mid dhintay ayaa min alxayi mid nool aad ka soo bixisaa nolosha iyo dhimashada xisi iyo macnawi labadaba waa lagu macneeyey marka haddii laga dhigo nolosha iyo dhimashada mid xisi ah wax maxsuus oo inu dareemi karo ama arki karo waxaa lagu macneeyey dee tukhriju alinsaana min alnudfa waaldajaaja min albayda waalashjaara min alxubuub waatamra min annawaat tusaale ahaan insaankan nool ee soconaya ilan waa alxayo eh waxaa laga soo saaro laga abuuray nudfa candhuuf yacni wax nool aan ahaynoo dee meyid ah digaagadaa soconaysa dee beedkaa malaasan ee noolayn ayaa laga soo dhex saaray geedkaa nool ee dhalaya midhahaa aynu dhulka lagu shineeyey ama firida ama xabaddaa hadhuurka ee dhulka la geliyey ayaa geedkaa nooli ka soo baxay timirtaa nool ee dhalaysa xabadda laftimireed dee markii la beerayey laga beeray ayaa dee laga soo bixiyey markaa taasi waxay mithaal u tahay noolaha wa tukhriju lxaya min almeyiti haddana intan unbaa la cagsiyayaayoo xagga kale lagaga imanayaa oo wa tukhriju lmeyita min alxayi mid dhintaad mid nool kasoo dhex saartaa oo nudfadan an noolayn ee candhuuftan wax laga khalqaya ayay kasoo baxday dee insaanka nool marka wa tukhriju lmeyita min alxayi baydkan an noolayn muxuu kasoo baxay dee digaagada nool xubuubkan iyo midhahan la beerayee noolayna halkay ka soo go-een dee geedka nool ee dhalaya waa tii cagsigeeda uun laftimireedan la beerayee iyadu midhahan an noolayna maxay ka soo baxday dee geedkan timirtee nool ee dhalaya marka waa cagsiga uun waa tukhriju lmeyita min alxay taasi waa xayaatada iyo dhimashada marka laga dhigo wax xisi oo aynu dareemayaasheenna ku arki karro aynu ku dareemi karro marka laga dhigo macnawina waa gaalkiiyo muuminkii oo wa tukhrijulxaya mid nool baad ka soo saartaa oo mu'mina min almeyiti mid dhintay oo gaal ah gaal baa mu'min dhala wa tukhrijulmeyita mid dhintay baad ka soo saartaa min alxayi mid nooloo mu'min baa gaal dhala oo cagsigay dee u dhacaysaa waayo mu'minka waxaa lagu tilmaamay mid nool mathalu aladii yadkuru rabbahu waaladii laa yadkuru ka mathali alxayi waalmeyit gaalkana waxaa lagu tilmaamay nin dhintay awaman kaana meytan faaxiyeynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kama mathaluhu fi dulumaat laysa bikhaarijin minha marka muuminkiiyo gaalkii waa xayu lqalbi iyo meyitu lqalbi ilay nolosha dhabti ihi waa qalbiga iyo ruuxda ee qalfoofka iyo jidhku qiimo ma leh qalbigu hadduu dhintoon iimaan ku jirin laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almeytu mayitu laxyaai waa kii shaacirkuna lahaa wa tukhriju alxaya mid nool baad ka soo bixisaa min almeyiti mid dhintay wa tukhriju almeyita mid dhintay baad ka soo bixisaa min alxayi mid nool wa tarsiqu waad arsaaqdaa man tashaau ka addoontana bigayri xisaabin xisaab la-aan baad ku arsaaqdaa alla waxau ihi laa yattakhid yaanay ka yeelanin almu'minuuna mu'miniintu alkaafiriina kuwa gaalada awliyaaa sokeeye iyo saaxiib ay soo dhowaystaan yay gaalo ka dhigan min duuni almu'miniina mu'miniinta sokadood oo mu'miniintii intay ka tallaabsadaan gaalayay sokeeye ka dhigan waayo gaaladu iyagaa isxidhiidhinaya oo saaxiibba iyo sokeeye isku ah ilaahay abuuraa tilmaamoo yidhi waaladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacd ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir kuwa gaaloobay iyagaa badhkoodba badhka kala sokeeye isku ah isjecel haddaydaan mu'miniintii ay sidaas samayn oo idinku aydaan isxidhiidhinna fitno iyo fasaad fara badan baa dhici mu'miniinta dhabtaana waxaa lagu tilmaamay iyagu inay isxigsadaan oo ay sokeeye iyo saaxiib iska dhigtaan oo wlmu'minuuna wlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar marka gaaladuna iskooday saaxiibe iyo sokeeye isugu yihiin mu'miniintuna sidooday saaxiibe iyo sokeeye isugu yihiin laakiin waa diin daro arrintaa haddii la dhalan rogo oo la cagsiyo oo dhinaca kale lagaga yimaado oo halkaad mu'min sokeeye ka dhigan lahayd walaaladayada gaalada iyo saaxiibadaya haddaad tidhaahdo waa halka walaag iyo baraagu ku baaba'ay waana caqiide muhiima oo caqaa'idka muslimiinta ka mid ah ilaahay waxau ihi laa yattakhid yaanay ka yeelanin almu'minuuna mu'miniintu alkaafiriina kuwa gaalada awliyaa kuwa sokeeye ay jeclaadaan oy soo dhowaystaan yay ka samaysanin min duuni almu'miniina mu'miniinta sokadood waman axadka yafcal sameeye daalika arrinkaa ee gaal sokeeye iyo saaxiib ka dhigta falaysa ma ahaanin min allaahi alle xaggiisa kama ahaanin fii shayin waxbaba xagga alle waxba yahay buu ka noqday bilaa qiimo dulli ah qof gaal wax mooday oo diintiisii ka durkay ilaahay dayre ayuu ka noqday beri ka ah ilaa an tattaquu inaad ka cabsootaan mooyaane minhum gaalada tuqaatan cabsi waa taqiyadii macnaha inaad ka cabsootaan cabsi mooyaane oo dabeed afka baarkiisa aada uga muujisaan yacni maxabo iyo kalgacal iyo mawado aan uurka ku jirina laakiin afka uuna si aada ugu badbaadaan waa haddii nafi idin qabato oo dee naftiinna si kale ku badbaadin kari weydaan taqiyadu ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan allah waxau yihi wayuxadirukum allah ilaahay wuxuu idinka digayaa nafsahu naftiisa ay ciqaaba nafsihi aw cisyaana nafsih yacni naftiisa ciqaabkiisa inuu idin ciqaabo ama cisyaankiisa inaad caasidaan oo dabeed ciqaabi ka dhalato taasuu idinka digayaa weeyaan wayuxadirukum allah ilaahay wuxuu idinka digayaa nafsahu macnaha ciqaabkiisa inaad caasidaan uu idin ciqaabo ayaa ilaahay idinka digayaa waila allaahi ilaahay xaggiisa ayuunbuu ahaaday almasiiru ay ilmarjicu waalma'aab meesha loo noqonayo qul waxaad tidhaha nebi maxamedow in tukfuu haddii a qarisaan maa fii suduurikum laabihiina dhexdooda waxa ku sugan aw tubduuhu ama aa muujisaan yaclamuhu allah ilaahay waa ogyahay macnaha arrintan muwaalaadka gaalada iyo xidhiidhintooda in sokeeyiya saaxiib la jecel yahay laga dhigto haddaad laabta ku qarsataan maxabbadooda idinkoo aan muujinayn dee ilaahay waa idin ogyahay abaalkeedaanu idin marin ee macnuhu maaha dee waxa laabtiinna soo maraa laydinku cadaabiyo waa tii ayna soo martay aayaddii suurat lbaqara lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah waxaa lagu nasakhay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha marka khawaatirta waxyaabaha shaydaanku qofka waswaaska uu kusoo tuuro isagoon doonayn ee kusoo dhacay haddana dhaafa loo qaban maayo waayo awoodu isaga celiya ma laha addoonku waswaaska shaydaanka wixii uu goostee uu ku dhaqaaqo unbaa loo qabanayaa qul waxaad tidhaha nebi maxamedow in tukfuu haddii aad qarisaan maa fii suduurikum laabihiinna dhexdooda waxa ku sugan aw tubduuhu ama aada muujisataanba yaclamu llaahu ilaahay waa ogyahay dee waanu idinka abaalmarinayaa kol hadduu ogyahay wayaclamu waanu ogyahay rabbi maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba wallaahu alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi